asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu badanaaba bartan howlo fara badan oo qaarba dhinac ka imaanhayo ku wadaagi jirnay middaannu maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinka iska caadiga ahaa iyo tijaabooyinka nolosha mid ka mid a middan iyada ahaa waxay leedahay haddii eebba idmahayo waxaa dhacday ee nin ayaa wuxuu qaadahayey tijaabo tijaabadaas oo ku saabsanayd fikradaha dadku ay kala qabaan ama aragtiyaha dadku ay qabaan ee dhanka nolosha ee ay ka qabaan hadday tahay farxad hadday tahay murugo hadday tahay layaab hadday tahay dedmo hadday tahay durmo hadday tahay cabsi iyo hadday tahay cadhigelin hadday tahay cuqdad hadday tahay culays hadday tahay cashi hadday tahay cashiir iyo waxyaalihii la mid a dareemaha dadku ay ka qabaan mid ka mid ah ayuu raacdo ku hayey ama uu tijaabo ka qaadahayey rag fara badan oo meel isugu yimid ayuu ku yidhi ragow hal su'aalahan wataa ee bal isku daya inaad iiga jawaabtaan raggii ayaa yidhi waa ka jawaabaynaaye maxay tahay su'aasha aad qabto kolkaasuu wuxuu yidhi waxaan idin weydiinhayaa weligiin nin yaabay oo si dhab ah u yaabay ma idinku jiraa laba nin baa iskumar farta taagtay oo gacanta kor isula taagtay kolkaasuu yidhi haye adugu bal ku horreeyoo weligaa ma yaabtay markaasuu yidhi haa waan yaabay kabacdi markaad yaabtay maxaad samaysuu yidhi markaasuu yidhi oohin ayaan afka furtay oo waan iska ooyey kolkaan yaabay haa adiga waan ku garanuu yidhi haye aba ninkii kale gacanta taagahay markaasuu yidhi waa aniga suu yidhi gacanta taag haye waa taagay markaasuu weligaa ma yaabtay suuyi haa suuyi haddaad yaabtay maxaad samaysay ama aad yaabkii kaga falcelisay su-aashaasoo afgelis ah ayaa isna la weydiiyey kolkaas wuxuu yidhi waan yaabay waana iska ooyey markaasuu yidhi waan yaabay waana iska qoslay kii hore ayaa yidhi markaan yaabay waan ooyey kan dambe waxa uu yidhi yaab dartii ayaan iska qoslay waan yaabay yaabka dartiina qosol ayaan afka goostay buu yidhi kii hore wuxuu yidhi waan yaabay yaab dartiina waan iska ooyey kan dambena muxuu yidhi waan yaabay yaab dartiina qosol baan afka goostay kolkaasaa ninkii baaritaanka ku hayey yaabka iyo sida dadku ay u kala duwan yihiin yuu ku yidhi ninkii hore yidhi waan ooyey adeer dee adugu maada yaabin haddaad ooydayba oo yaabku oohin shaqo kuma leh yaabku sidiisaba oohin shaqo kuma leh adigu maadan yaabin buu yidhi waad naxday haddaadba ooyday oo oohinu kaa imaatay muruga ku haysa yaab kuma haynin ee ninka yaabay ee sida dhabtaa u yaabay waa ninkan iska qoslay kaas ayaa ahuu yidhi midka yaabay waxaana maqli jiray imaamaha soomaaliya oo dhahaysaa balaaya waa tii kaa qoslaysa ama yaab waa midkii kaa qosliya mahmaha soomaaliyeed ayaa sidaa odhan jirtay tii iyada ahayd buu isaguna inugu qanciyo wuxuu yidhi maadan yaabine ninka yaabay waa ninka qoslay taasayna u badan tahoo yaab iyo irkig iyo amankaag ama shaamareerka waxa loo yaqaanaayey waa arrin dadka inta badan qosol ku keento oo wax lagu qoslo yaabka ayaa ugu halista badan waana midka ugu daran markaad aragto qof yaab dartii la qoslay waa mid culayskeeda leh ama cadhigelinteeda iyo maaragtay cashigeeda intaba sidata waana midaan wanaagsanayn qofku yaab intaa la eg intuu yaabo inuu iska qosloo afka kala qaado waa mid laga fiican yahay kolley naxdinta lalama qoslo ee waxyaalo kaloo fara badan ayay leedahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi abkay doolidilow dad nool miyuu u daaha waa mahmaa cajiiba oo ku tusinaysaa haddii awowgaha uu maaragtay uu jiirkaba layn jiray dadku inuus waxba ku ahayn oo laga yaabo dadka laftooda inuu tallaabooyin waaweyn ka qaado abkay doolidilow dad nool maasu daaha